أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room dowladda kaafirada ruushka ayaa ku dhawaaqday inay ayidsan tahay dadaalada uu abiy axmed ku doonayo inuu dadkiisa bad u helo askarta silbiyiinta kenya ayaa isaga baxay mid ka mid ah deegaanada ay duulaanka kaga sugan yihiin ee wilaayada jubbada hoose wejigii labaad ee xamlada irshaad uluma ilaa sabiili rashaad ayaa ka socota wilaayada jubbada hoose iyadoona waxyaabo mamnuucaad ah lagu gubay fagaaro ku yaala degmada kamsuuma jabhadda maxaarada ee faano ayaa sheegtay in saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda adisaba ay ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya ardayda machadka ibnu taymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay duqeyn diyaaradaha sayuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol lix iyo fartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda kaafirada ruushka ayaa ku dhawaaqday inay ayidsan tahay dadaalada uu abiy axmed ku doonayo inuu dadkiisa bad u helo yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya yefgeni tarikhin oo ah safiirka dowladda saliibiyadda ah ee ruushka u fadhiya magaalada adis ababa ee dalka itoobiya ayaa taageeray qorshaha ay xabashidu ku doonayso inay ku qabsadaan qaybo ka mid ah badda soomaaliya isagoo waraysi siinayay wakaaladda rasmiga ah ee wararka u faafisa itoobiya ayuu sheegay in ruushka uu taageero weyn siinayo in xabashidu ay maranbiyood ka helaan geeska afrika si ay xal ugu helaan buu yidhi boqoliyo labaatanka milyan ee itoobiyaanka ah ee aan badda lahayn waxaan dareensannahay mushkiladda weyn ee itoobiya ka haysata badla-aanta waxaan ayiidsannahay dadaalada uu abiy axmed qaaday si loo helo marinbiyood ayuu yidhi safiirka ruushka ee itoobiya abiy axmed oo bishii lasoo dhaafay khudbad u jeedinayay baarlamaanka dowladdiisa ayaa sheegay in dhirarka xeebaha geeska afrika laga soo bilaabo muqdisho ilaa musawac ay gaarayaan shan kun oo kilomitir islamarkaana aysan suurtagal ahayn in itoobiya xeebahaasi aadka u ballaaran dibadjoog ka ahaato wuxuuna ku celiyey damciisa ku aadan helidda marinbiyood dowladda xabashida itoobiya ayaa mar walba oo ay ka hadasho doonista badda waxay ku hadal qabsataa iskaashi ay la yeelanayso dowladaha gobolka balse waxa keliya oo ay xoogga ku qabsanayso waa badda soomaaliya sababa la xiriira eritereya oo kal hore difaacada ka xiratay dowladda saliibiyadda ah ee ruushka ayaa taariikh soo jireen ah u leh isgarabtaagga itoobiya sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii markii ay dagaalameen soomaaliya iyo itoobiya ayuu ruushku gurmud dhan waliba ah siiyey xabashida arrintaasi oo suurto gelisay in itoobiyaanku ay dib u qabsadaan dhulka soomaali galbeed waad mahadsantahay yaasir askarta saliibiyiinta kenya ayaa isaga baxay mid ka mid ah deegaanada ay duulaanka kaga sugnaayeen ee wilaayada jubbada hoose cazaam carafaad ayaa tafaasiisha warkan haya ciidamada dowladda saliibiyadda kenya ayaa iskaga baxay saldhig ay kaga sugan yihiin deegaanka buurgabo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose bayaan ka soo baxay ciidamada saliimiyiinta atmis ayaa lagu sheegay in ciidamada kenya ay faaruujiyeen saldhig ay kaga sugnaayeen halkaas taas oo qeybka wejiga saddexaad ee afrikaanta iskaga baxayaan gobolada ay kaga sugan yihiin waddanka buurgaaba ayaa magaalada kismaayo kaga beegan dhanka galbeed waana deegaan xeebeed ciidamada salbiyadda kenya ayaa duulaan salbiya kusoo qaaday dabayaaqadii sanadkii laba kun toban iyo labadii tan iyo xilligaas waxay dadka iyo deegaanka inta ay joogeen ay ku hayeen dhibaatooyin kala duwan waxayna sabab u ahaayeen dibudhac dhan weliba ah oo deegaanka uu la kulmay sanadii xiriirka ah ee lasoo dhaafay bishii hore sanadkan laba kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii askar ka tirsan kuwa kenya ay iskaga baxeen jasiiradda kudhaa oo ka mid a isla gobolkan mahadsanida cazaam wejiga labaad xamlada irshaadul uma ayaa ka socota wilaayada jubbada hoose iyadoona waxyaabo mamnuucaad ah lagu gubay fagaaro ku yaala degmada kamsuma sida uu ku waramayo walaalka bashiir muxidiin abu ayman ciidanka xisbada alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose oo zuulinaya xumaanta wanaagana faraya dadka ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaqada tanfiidka xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxa ay ka fuliyeen degmooyinka afmadow jamaame iyo kamsuuma halkaas oo gacanta ku soo dhigeen waxyaabihii mamnuucaadka ahaa iyo maandooriyaha qeybiisa kala duwan ciidankan ayaa si gaara u beegsanayay dhallinyarada xiran saraawiisha isbaalka ama kuwa ku dheggan dadka timahooda u jaran yahay foodda ama jeegada garxiirka iyo shakhsiyaadka isticmaala waxyaabaha mahanka dooriya iyo inta badan dumarka xiran dharka khafiifka ama ambareelaha shalay oo jimco ahayd fagaaraha isgooska shareecada ee degmada kamsuuma waxaa isugu yimid boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid xaafadaha degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga halkaas oo lagu gubayay agabyo kala duwan sida waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ee kol hore lagu wacyigeliyey bulshada iyo muqaadaraad tiro badan qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada kamsuuma ayaa gubitaanka kadib si gaara ula hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus kuwaasoo si adaa u soo dhoweeyey howlaha tanfiidka ee ka dhaca degmadooda magacay waa abukiraam cabdiqaadir maxamed degmada kamsuume mayka dhihi degmada kamsuume maanta wax xumaan iyo sidii surwaalada dharka nabnabka iyo taleefamada waaweynaa oo gacmaha lagu isticmaalo in hortayna la kagubiyo oo bannaanka lashaani aragoyne walaalaha mujaahidiinta oo loo xirsaaray xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad wallaahi meen aragaani maasha allah si fiican walaalihii shaqadan qabadeena meenku ducaa ina ilaahi subxaanahu watacaala cizii sharaf siiyo oo barakeey annaga haddaan nahay maanta odayaashii dhaqanka ee degmada kamasuuma halkan maanta waxaan ku arki haynaa waxyaalo badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli uusan ka ahaynin waxaa ka mid ah dhalooyinka la fiirsado waxaa ka mid ah mobeellada iskriinka la salaaxa waxaa ka mid ah mobeellada oo kaamirada kaamirada leh waxaa ku xiga wax ilaahay raalli uusan ka ahayn waxaa ka mid ah sida ambareelaha waxa loo yaqaan ambareelaha waxyaalaha dhacay oo kala duwan oo in badan hadday yihiin maraq digaag hadduu yahay wax walba oo dhacay oo ekasbayar eh horteenna waxaa markhaati ka nahay maanta odayaasha loqomada degmada kamasuuma haddaan nahay tubaakada ha dhihin sigaarka ha dhihin karaamadoolka ha dhihin wax walba maanta horteenna ayaa lagu gubay ilaahayna markhaati uu ka yahay annagana maadaama aan nahay nabaddoonnadii loqomada degmada kamasuuma annagana waxaan caddaynaya ilahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay gacmihii mujaahidiinta inuu ilaahay ku asiibay reer kamasuuma waxaan u sheegayaa inta dhimanna waa dhammaystirin doona insha allahu tacala hadduu ilah yidhahda wallaahi niihow waxaa ka dhacay waa arkaysaa alaabihii ilaahay subxana wa tacala u xarrimay oo xarakad showr mujaahidiin amarka soo baxeen baa lagu ful mamnuucaadkii alaabihii la mamnuuco xarakad showr mujaahidiin ay mamnuucday walaayada gobolka ay soo qaaday waaliyii gobolka abu yunis sheekh axmed ugu horreeyo qadiyaddii rasaaladii uuna soo gaarsiiyey wax ka mida la gubay irshaaduluma ilaa sabiili rashaad waxaana ka mid ah dharka la mamnuucay mobeelada raashinka dhacay daawada dhacday iyo waxyaabihii la mid ah degmaaani kan gobol ahaan waa soo dhoweeyeen waan uga faraxsannahay xumaanta in la suuliyo oo macruufka la isfaro munkarka la reebo waana soo dhoweeyeen horey sidan oo kale howlaha tanfiidka xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxay wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ugu samaysay degmooyinka jamaame iyo xagar halkaas oo si aada uga howlgelayeen raggii tanfiidka ee loo xilsaaray howshan mahadsanid abu ayman jabhadda maxaarada fano ayaa sheegtay inay saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda adisababa ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga dalkaasi etoobiya haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya marwaan maxmed wararka ka imaanaya dalka etoobiya waxay sheegayaan in maleeshiyaadka maxaarada ee fano ay weerar culus u qaadeen askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya kuwaas oo ku sugnaa waqooyiga dalkaasa maleeshiyaadka fallaagada ah ee fano ayaa weerarkan ku ekeeyey saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin magaalo ka tirsan mandiqada goojam ee dalka etoobiya waxaana halkaasi ka dhacay weerar dhaliyey khasaare lixaad leh waxay jabhadda faano sheegatay in weerarkaani ay ku dishay in ka badan shan iyo toban askari oo ay ku jiraan laba sargaal kuwaas oo qayb ka ah ciidamada federaaliga etoobiya saldhigga ay jabhaddan weerartay ayaa ku yaalla waddo istaraatiiji ah oo muhiim u ah xabashida taasoo tagta biyo xireenka weyn ee abbaaye oo in muddo ah dhismihiisa ay ku mashquulsanaayeen nasaarada etoobiya kaasoo ay ku lumiyeen lacago malaayiin dollar ah etoobiya waxaa weli ka socda dagaallo ay ku nafwaayeen kumanaan ruux kuwo kalena ay ku barakaceen kuwaasoo u dhexeeya ciidamada xabashada etoobiya iyo jabhadaha mucaaradka ah ee ka dhisan gudaha dalkaas waxayna etoobiya sii wataa xasuuqa aan kala sooca lahayn ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ugu geysanayso shacabka maxaarada ahaa xilli dhigbax xoogan uu ku socdo ciidamada militariga etoobiya waad mahadsantahay marwan ardayda macaadka ibnu taymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxmed ardayda machadka ibnu teymiya oo ah machad ay wax ku bartaan arday isugu jira wiilal iyo gabdho faraciisa degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday xarunta machadka ardayda ayaa dhammaystay waxbarashada fatrada labaad ee machadka iyagoona galay fatrada saddexaad ee waxbarashada machadka waa kuwan ardayda oo soo bandhigaya culuumtii kala duwaneed ee ay soo qaateen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فنرحب اليوم للوفود الحاضرة والمشاركين معنا في هذه الحفلة المباركة لاختتام الفترة الثانية لمعهد ابن تيمية لمحافظة عال علي ونحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن بحمد الله تعالى على ما من علينا في هذا المعهد المبارك الذي استفدنا منه دررا أبدأ سورة النبأ سورة النبأ وسورة مكية وحي كسو دكتي مقالة مكة وحي ككوان تايا الأربعون آية بسم الله مقع الله يكب الله الرحمن اللي نحريست عام نحريسنا يا الرحيم اللي نحريست قارها مؤمنين نحريسنا عم شيقي با يتساءلون السويدينيان عن النبأ ورك حق سيسويدينيان العظيم أي ويني الذي وركس هم أي مختلفون اسكو خلافين فيه وركس دحديس هل نعبد الله خوفا وطمعا نعم نعبده كذلك ما الدليل على ذلك والدليل قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا بعد شهر انشقاق بطني وقيل بعد أربع من سني وبعد ست مع عشر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده لله بعبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب يا سيدي عما ذبي وعقيدتي رزقا داما للهداية أسأل اسمع كلام محقق في قولي لا ينتني عنه ولا يتبادل naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda machadka ah iyo waalidiintooda waxaad barateen ardayay waayaryartiin ha dayicino horena uga sii faa'iidaysto dadka loo baahan yahay ee dadka inay jahliga ka bixiyaan la rabo ee dadka inay wax baraan la rabo ee dadka inay tawxiidka ka dhisaan la rabo idinka waayo insha allahu tacaalaa hawshii aad leheedeen iyo waxbarashadiinnana ha ka gaabinino dadaalo waa dadaasheen iyadana waxaan halkan uga mahad celinahaa waalidiintii iyo ardaydaas dhashay ee macadka ibnu teymiya ilmaha u soo diraysay ee wakhtiga ku xisaabtamaysay ee ilmahooda inay wax baraan aad juhdi iyo wakhti ugu bixinay ayagana waxaan leenahay waa dadaasheen ilaahay ajira idinka siiyo dadaalkiinnina sii wada machadka ibnu teymiya faraciisa degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa ka kooban afar fatro oo waxbarasho ah waana mid ka mid ah macaahidda bixiya waxbarasho tayo leh oo ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanida cabdiqani ugu dambayntii in ka badan toban ruux ayaa dhimatay duqeyn diyaaradaha sahyuuniyadda yuhuuddu ay ka geysteen magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya ilyaas cabdulaahi ayaa si amaqaadaya waxay faahfaahinno dheeraad ah ka soo baxayaan weerar dhanka cirka ah oo maamulka yuhuudda uu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyey deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada caasimadda u ah waddanka suuriya ee dimashik ugu yaraan ilaa shan iyo toban ruux ayaa ku dhimatay halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay kayaanka sahaanada askartiisu ay duqeymo xoogan ku garaaceen xaafadda almasad iyo deegaanka qudsiya ee hoostaga magaalada dimashik warbaahinta maxalliga ah ee suuriya ayaa ku warantay in tiradan hadda lasoo bandhigay ay tahay mid hordhac ah macquulna ay tahay in tiradu ay gadaal iska beddesho wakaaladda wararka u faafisa suuriya ee saana ayaa dhankeeda iyaduna waxa ay sheegtay in yuhuuddu ay beegsadeen laba dhismo oo ku yaalla aagga almasad iyo alqudsiya ee ka tirsan dimashik waxaana halkaas laga maqlay ayay wakaaladdu leedahay qaraxyo xooggan idaacadda ku hadasha afka ciidanka yuhuudda waxay dhankeeda iyaduna shaacisay in goobaha ay beegsadeen dhammaantood ay ahaayeen bartilmaameedyo gaar ah iyagoo aanan bixin wax faahfaahin dheeri ah sida xaddiga khasaare ee ay halkaasi ka geysteen walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu